wawliyomayra matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyomayra matana weeyo bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan radiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subaxxada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta waxa ooy ka qabsoomi doontaa magaalada muqdisho iyadoo xubnaha aqalka sarena ay maanta dooran doonaan guddoomiye iyo labadiisa ku-xigeen barnaamijka waxaad kaloo aad ku maqli doontaan waxaa lagu guuleystay in gebiba xalay saqdii dhexe la damiyo dab ka kacay suuqa la yidhaahdo suuq bocle oo ku yaala degmada dharkenley iyadoo hanti fara badanna ay ku gubatay mid ka mid a haweenka xarumaha ganacsi ku lahaa suuqaas ayay noo suuro gashay inaan telefoonka ku haleelno oo aan wareysano sidoo kale waaxda dabdamiska ah ee maamulka gobolka banaadir iyana waxay leeyihiin waxaan caqabada fara badan aan kala kulannay qaabkii aan u damin lahayn dabka haddaba caqabadahaas maxaa ka mid ah maxaase ka jira in wadooyinka suuqaasi gelaya ay yihiin kuwo cariiri ah oo baabuurta aysan mari karin haddaba barnaamijkaad ku maqli doontaan wararka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynihii waddanka gambiya yaxya jaamac ayaa waxa uu sheegay inuu isaga baxayo dalkaas islamarkaana talada uu ku wareejinayo madaxweynihii kaga guuleystay doorashadii waddankaasi ka dhacday dhanka farsamada waa fahad tabintuna waa cabdirasaaq waa mar kale iyo faaqidaada
Inanda
شعبنا شعبنا داعاد وانتيوب نيجا صوماليا دكتور طريق دا حبوب
شرعنا وان كتبينا شرعنا وان كتبينا دبكة دبكة يا بريو دبكة دبكة داعاد وانتيوب نيجا صوماليا دكتور طريق دا حبوب waxaan ahay waata dhegeystayaal heestaasi wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka oo saaka uu soo saaray wariyaheenna maxamed abuukar maada haddaba barnaamijka saaka waxaan ku bilaabi doonaa een, suuq la yidhaahdo suuq bocle oo ku yaala degmada dharkenley ee gobolka banaadir xalay xili cishihii laga soo baxay kadib waxaa ka kacay dab aada u xoogan ka oo baabi'iyey goobo ganacsi oo aada u fara badan inkastoo ilaa iyo hadda aan loosoo lasoo sheegin wax khasaaro ah oo dhan nafeed ah oo geystay hase yeeshee dee hanti fara badan ayaa ku baaba'day Ee, dadaalo fara badan ayay sameysay warbaahinta qaranka oo ku aadan qaabkii ay xiriir ay ula sameyn lahayd ganacsatadii een, suuqaasi wax ku ganacsan jiray waxaan qadka telefoonka ku haleelnay mid ka mid ah een, haweenka een, ku ganacsada een, suuqa uu dabku ka kacay ee suuq boocle ee xalay een, inta uu dabku socday oo lagu guuleystay xaaladda een, dabka in gebi ahaanba laga takhaluso haddaba een, haweeneydan waxaan weydiinay bal sida ay wax u jireen iyo haddii ayba jiraan hanti ganacsi oo iyada ka burburay
alxamdulilah alxamdulilah waa uun kale dab waa ka kacay uma dab waa ku dab waa si dabku wakti oo kacay oo aniga laba saaca ma laha aniga laysoo wacay hadii laysoo wacana dabka arro cusubas beeshaa uu miday wadada laba dab waa dhanka oo koonfuro macnaha oo baruud oo bariga bareeyo oo badda xiga ayaa warac wada soo wada saameeya inta ka fakata waa yartaa ma fahamti waa garta waxa fakadana waa yaryihiin wax ku wax sameeyana ma naqaan ilaahay baa wax og aniga kolley saasaa uu nimiday haddana gurmud badana ilaahay noo noo noo yimiday meel wax noogu keenaba allah og marka alxamdulilah waa nagala joojiyo in hadda dabki hadda dhacdaqabasyo iyo damdabisyo aa nala keeno naga dil- naga joojiyo anagoo anagoo nagu yuuran tahay oo aad u liidan
Adigu- aa lala karin adiga ganacsi ceenkee ayaad ku lahayd suuqa dabku ka kacay waxaan ku lahaa badar badar galey iyo masagaan gadaa alxamdulilah shukr bilcaalamiin dibtana ilaah dacdiyaaba ii fakadeen haddii dibtaana waa ilaaha ku ilaha ku aqaanaa sababteeta waxaan qaadi karaa ma jirin gurbiga jirta daxamada la qaadi karaba hal aba ma qaadi karti xamaari ma lahan alxamdulilah ummadda saasa waa rafaadsantaa waana waa dhamaadeen oo waa waa dadka waa ku hanti beeleen badana waxa oo gacanta aad ku qaadanaysaa lagala ogaadaa wax kalena meesha ku jiraan ma fahamta qaybta badarka miyuu dabku ka kacay badarka maahan meel oo bagaash iyo daawood iyo lagu gadaayo iyo maacuun oo ka kaca dabku sida wadhaha iyo dhar khasaaraha uu dabku geystay ma qiyaasi kartaa khasaariinta khasaara saa'id saa'ida weyba saa'id weyba ilaa laba boqol waa ka badiyay lama qiyaasi karo cadarta meesha ku bitiyin karin iyo sababaa kala badna marka dad miyaa wax ku noqday ogaanta maya maya aniga war hadda wax ku dhintay ma u jaadin meelaa shaagin saas waa ka dhaxay habeenka dadka la raada dadka lagu qabto haddii midba qof afar hati qabtaa ka gaarin waa iska istaag kuulka alla isugu tiri waa iska istaag dadka qof nafteeda kala geli karta ma jirto oon dhinaca gurmudka ka waran siduu ahaa gurmadku maasha allah maasha allah maasha allah si fiican anaga kugu soo gurmaday si fiisa si fiican oo fiican oo fiican oo xushmad هذا ولا يمد علف علف هذا ولا كان انت بدك تقصد معنا انت كان ولا بدك بدك ولا كان
ma la garan karaa dabku wuxuu ka kacay markii hore ma aqaano walaalo ma aqaano waxaan u jiraa meel aniga la- laba kilo mise camal u jirta aniga cusub bisanaya la yidhahdaa salaad ku jiro arkada dhaqaan shakeen salaad baan ku jiray arkeen waa soo ordeen aniga gaari dabada dhaqaasa waa imibay haddana nina alaabtee dhinac lagu dardarayo lacagtee la bixiyey ilaa dagurda albaabili jirsheen macnaa la dardarayo macnaha ilaa qof walba gacanta waa ku qaadata la qaataa meeshaan maba la yaqaanba guriga waa laga dhigta
intee saacadood ayuu dabku socdaa hadda
taasina waxay ahayd mid ka mid ah haweenka ku ganacsada een, suuqa uu debku ka kacay ee suuq boocle Een, wariyaheena maxamed abuukar maadana waxa uu qadka telefoonka uu ku wareysanayay sidaad maqlayseen xili weli debku uu socday inkastoo dee xalay saqdii dhexe lagu guuleystay haddaba sidoo kale wariyaheena maxamed abuukar ayaa waxa uu la xiriiray agaasimaha waaxda debdemiska dowladda hoose cabdulaahi maxamed saney isna waxa uu weydiiyey een, bal qaabka ay debdemiska een, dowladda hoose uga qeyb qaatay een, deminta iyo tacaalidda lagula jiray een, dabka ka kacay een, suuq boocle oo hanti fara badan ay ku burburtay iyo haddiiba ay jiraan caqabada oo ay la kulmeen inta debdemiska uu ku jira howlaha ku aadan deminta dabka
no suuqa xaaladiisa waagta ba- dabakaayoon oo geengado ah dab ayaa qabsaday marka dadkana dabeelo xun waa socdaan aada u faafay laanta hataa waa la xakameey afarta dhinaca laga keenay laakiin de geengado badan waa meesha ku gubteen weli waa socdaa dabkii asoo soo yaraada hadda wallahi dabka hadda waxaa anaga ilaa saddex saac laba saac loo gabadha ku dhowyaa tirada dukaamada een, uu qabsaday een, ilaa hadda ma ma la ogaan karaa
walahi suuqa dhawac suuq suuq boocle dadka la yaqaano kale tiro la- lama dhigi karno ilaa hadda laakiin markii lasoo afjiro oo dadkii lahaay la ogaado waxaan waa laba materi saddex materi isgu ay asiga dhan buu yahay qolka marka waa waxaan dhigi karnaa adiga suuqa nuskiis leeyahay intaa guud wax caqabada miyaa idinka qabsaday howsha debdeminta intii aada ku guda jirteen ciriiraa jira ilaa hadda lala tacaalaya maxaa yeelay baalayaal aan keena cagafyo oo jidka jidka bixinayo dhexdoona ka qabsaday dadka markii hore dabeelaa sii faafisay marka ja baalayaasha intay soo socdeen waa inta badan waa faafi laakiin waa waa la kala jaray oo dee suuqa waxaa ku dhegan guryo caadiya oo macnaha ayagana laga xakameynayo oo laga celinayo macnaha dadka loo gaaro laakiin afarta dhinaca la iskaga keenay wixii geedadaa ahay oo macnaha meelaha maqashinada ahay
khasaaraha hantiyeed ma la qiyaasi karaa inta uu la egyahay wax dhibaato ah se oo dadka ka soo gaaray ma jiraa dabku maya maya dad hadda wax kasoo gaar ma jiraan laakiin wixii hanti ku baaba-ay iyo wixii dukaan intay dhan yihiin iyo inkastoo xataa hataa la ogeyn xataa waxyaabaha eh, ganacsiga dhex yaala waxyaaba badan oo oo kamid yihiin eh, waxyaaba saliid iyo eh, duxulo iyo waxna isku dhex jiraan ay dhib keena dadka sii badinayaan tan kale ugu daran waxay aday biyihii baabuurta markay dhamaadaan ceelal biyo laga qaato oo meesha aa- aada u adag oo jirin oo loo raadinayo ilaa iyo wadajir meelaha ugu dambeeya taasna ogaa ciladaas ma jirto dhanka amniga ayaa gacan idinka siiyey Een, amniga waa si fiican loo sugay maxaa yeele qaybta booliiska iyo kolley degmada kulli waa joogaan oo macnaha aada amniga loo adkay meesha macnaha wax dhiba kama jiraan Een, dabcan waa dabkii labaad ee ka kacay een, suuq boocle een, waxaa kasii horeeyey suuqa bakaaraha een, haddaba ma la ogaan karaa sababaha een, ka dambeeyey een, dabkaasi shalay een, sida gooni goonida labada suuq oo kala kacay wallahi anaga kolley de xiliyada waa xiliyada aan dadka in loo wacyigeliya ay tahay waa xiliyada dabeelaha ma fahamtay haye Een, dad badanna waan sugaynaa oo labadan keliya hataa baan inay imaadaan maxaa yeele dadka inay og yihiin een, dad marka xiliyadan dadaxsi bilaabato inay dadka badnaanaan maxaa yeele waxyaabaha imika dadka keenaya dadka inay ka fogaadaan ama ay ka ilaahiyaan sida hadda kii dadka hadda ka dhaxo kaleeto oo kaleeto in dad marka ka bilaabatay shan saac ilaa iyo muqdamkii labaiyo tobankaan soo dhameyn marka waxyaabaha xilliyada oo saafurlowda ama dabeelaha badan yihiin waa qasab waa ilaa sanadkii intuu badan oo dalalka dhacaa waa waxaad sheegaysay ciriiri iyo caqabado kale oo idinka qabsaday debdeminta haddaba maxaa baaq ah oo aad u jeedin lahayd qeybaha bulshada
anaga hadda kolley waxaan u jeedinaynaa suuqyada waaweyn oo sida hadda suuqada hadda ku yaala suuq bacaadi iyo madiine iyo bakaari iyo suuqada aada waaweyn markastana waa sheegnaa in ay ku sameeyaan jid waaweyn oo la geli karo tan labaad inay u sameeyaan caal biyo laga qaadi karo baabuurta bidimiska ay ka qaadi karaan waxyaabaha ugu qa- weyn waxaa keenaya dadkii oo lasoo yareeyey oo la dhamaystiri karo hadday biyo dhammaadaan waxaa biyo doono ayaa haddana waqti gelaysa marka meelaha ganacsi ka jira waxaa la rabaa inay ceelasha biyaha ay macnaha ay ku sameeyaan si annagana looga fogaato meelay biyo bakaado markii la deminayo waa inaan imaanaa ahay hanka dadamiska oo almost magaalada Basra ku dhow idinka mooye yaa kaloo een, gacan ka geystay hawsha debdeminta
annaga suuqa dumis iyo saakoyaankeen iyo hormuud ayagana baabuurkeena ilaa laba iyo saddex Een, waxaa kaloo jiray baabuurta amison hal hab hal dudumis kena laakiin looma baahan maxaa yeelay markaan shaqadii aan soo afjalinay bakaara ee ay markaas imaan
waa tahay kaasina wuxuu ahaa agaasimaha waaxda een, debdemiska dowladda hoose cabdulaahi maxamed saney oo qadka telefoonka ugu waramayey waryaheena maxamed abuukar ee maada waxa uuna ka warbixinayey qaabka ay u sameeyeen gurmadka ku aadan deminta dabkii ka kacay suuq boocle oo ku yaala degmada enderkinley waxaa kaloo ka horeeyey shalay dab ka kacay qeyb ka mid a suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho hanti aada u fara badan ayaa een, labada suuqba dabka u baabi'iyey inkastoo dee dhib intaa ka badan uu dhici lahaa hase yeeshee ilaahay amarkii iyo weliba een, debdemiska een, maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ayaa iyana si weyn uga qeyb qaatay labadaasi suuq dabka ka kacay een, in gebi ahaanba la damiyo arrimaha een, kale haddii aan fiirino madaxweynaha maamulka hirshabeelle een, cabdulaahi een, cali cosoble cali cabdulaahi cosoble ayaa waxa uu een, ka hadlay een, dilkii xalay een, loogu geystay magaalada jowhar taliyihii qeybta booliiska gobolka shabeellaha dhexe ka oo la sheegay gurigiisa in bam lagu tuuray uu ku dhintay isaga iyo askar kale waxaana la sheegayaa in sidoo kale uu dhaawac jiro war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska een, madaxweynaha maamulka een, hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa waxaa een, lagu farayaa hay-adaha amniga in si deg dega ay usoo qabtaan qoliyihii argagixiso ee ka dambeeyey een, dilkii xalay magaalada jowhar een, loogu geystay taliyihii qeybta booliiska shabeellaha dhexe Ee, waa tahay isboortigii ayaa goordhow soo socda hase yeeshee een, maxamed cali axmed rooraye ayaan bal markaan siinayaa oo saaka war soo saaraheenii ahaa maxamed maxaa ugu waaweynaa wararkii saaka noo baxay
Een, waa mahadsanta cabdirasaaq shiine een, qodobada ugu waaweyn een, wararka saaka ee warbaahinta qaranka waxaa ka mid ah een, gudoomiyaha baarlamaanka een, ra-iisul wasaaraha een, dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo wasiiro iyo xildhibaanaba ay ka mid yihiin ayaa waxa ay ka qayb galeen een, kulan ballaaran oo ah kii ugu horeeyey noociisa ee abaaraha ku saabsan oo dhaqaale loogu ururinayay dadka ay abaartu saameysay Een, waxaana een, dhammaan een, dadkii ka qayb galay een, munaasabadaasi ay aada u bogaadiyeen e, islamarkaana u baraarujiyeen in bulshada soomaaliyeed iyo een, madaxda iyo ganacsatadaba looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha Een, waxa ay sheegeen in meelo badan abaartu saameyn xoog leh ay ku yeelatay een, xitaa meelaha qaar in ay dadka een, cuduro een, u dhimanayaan sida cudurka shubanbiyoodka oo een, runtii si aada u haleelaya caruurta Een, waxaa sidoo kale een, ay dadku sheegayaan in abaartu ay xoolo badan een, ku baabi'een Een, sidaasi awgeedna ay lagama maarmaan tahay in bulshada soomaaliyeed aysan cidno ku tashan oo ay isku tashtaan islamarkaana gurmadkaasi ballaaran ay ka qayb qaataan Een, waxaa kaloo kulankaasi dadkii ka qayb galay ka hadlay ka mid ah culamaa udiinka waxaa ka mid ahaa sheekh bashiir axmed salaad oo dhinaca shareecada islaamka isagoo ka eegaya ummadda ugu baaqay in ay dadka kaalmo la gaaraan haddii ay aan leed dhinaca biyaha iyo cunada intaba waxaa sidoo kale qodobada wararka saaka ka mid ahaa in maanta lagu wado in doorashooda guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa oo ay u tartamayaan ilaa lix iyo toban qof in ay maanta ka dhaceyso magaalada muqdisho laba ka mid ah xubnahaasi waxa ay u sharaxan yihiin guddoomiyaha aqalka sare halka min toddoba qof oo marka laisku geeyo afar iyo toban qof ahna ay u sharaxan yihiin ama u tartamayaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaana ka mid ah xubnaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad u tartamaya abshir bukhaari cabdi dhuxulow iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan aqalka sare musharaxiintani shiinow shalay ayaa laga dhegaystay khudbadahooda waxaana ay soo bandhigeen waxa ay qabanayaan haddii ay ku guuleystaan xilalka ay u tartamayaan haddii halkaasi aan kaga gudubno doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib waxaa warbixino kooban ka dhageystay xubnaha guddiga abaaraha qaran ee uu guddoomiyaha uu u yahay waxaana ay siiyeen warbixin ku saabsan xaaladaha abaaraha iyo halka gurmadka dhaqaalaha loogu ururinayo dadka abaartu saameysa ay marayaan markii uu dhageystay kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya waxa uu isna ugu baaqay bulshada soomaaliyeed iyo ganacsatada in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka waxa uu sheegay in guddiga ay wadaan dadaalo dheeri ah waxaana uu ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jiraan sidii dadkaasi wax looga qaban lahaa akhbaaraadka kale waxaa ka mid ah sida aanu wada ognahay waxa uu dab ka kacay xalay fiidkii suuqa lagu magacaabo suuq boocle ee ku yaala degmada dharkeynley ee gobolka banaadir debkaasi oo sababay khasaare hantiyadeed oo aada u baaxad weyn ilaa in ka badan laba boqol oo goobo ganacsi ayaa la sheegayaa in dabkaasi uu burburiyey sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi oo aanu wareysanay waxaase waaxda dabdamiska oo dadaal badan ugu jirtay deminta dabkaasi ay xalay xilli dambe ku guuleys ku guuleysatay in dabkaasi la baktiyo oo la damiyo hase haatee agaasimaha waaxda dabdamiska ee dowladda hoose cabdulaahi maxamed saney waxa uu sheegay in caqabado ay runtii kala kulmeen jidadka intii ay ku guda jireen howlaha gurmadka ee dabka lagu daminayo waxaana uu ganacsatada iyo sidoo kale dhammaan suuqyada dadka madaxda ka ah uu u jeediyey baaq ah in ay aada uga taxadaraan in mar kale aysan dhicin in dab uu ka kaco suuqyada waxa uu sheegay in xilli dabaylo lagu jiro sidaas awgeedna loo baahan yahay in taxadar weyn ay muujiyaan ganacsatada waay maxamed marka wararka caalamka maxaa ugu waaweyn saaka
waxaa ugu waaweyn madaxweynaha waa madaxweynihii hore ee gambiya ninka lagu magacaabo yaxya jaamac ayaa waxa uu isaga tegey dalka isagoo ogolaaday in uu xilka ku wareejiyo ninkii ka guuleystay adama barrow aadama barrow ayaa sidaan wada ognahay doorashadii bishii decembar ee aanu soo dhaafnay waxa uu kaga guuleystay yaxya jaamac oo muddo ka talinayay dalkaasi iyadoo la ogyahay in hogaamiyihii hore ee dalka gambiya markiisa horeba uu afgembi ku qabsaday dalkaasi waxaa la sheegayaa in uu gaaray dalka lagu magacaabo guine wararku waxaay sheegayaan inuu kagasii gudbindo kaga sii gudbi doono dalka lagu magacaabo ecuadorial gani oo uusan ku hakan doonin dalkuu hadda ku sugan yahay arrintaasi aada ayay u soo dhoweeyeen madaxda dalalka galbeedka africa ee ecowas oo warkanba iyaga laga soo xigtay waxaana la sheegay in tallaabadani uu ku dhaqaaqay kadib markii saacadihii u dambeeyey dhexdhexaadiyaal ka socday dalalka galbeedka africa ay ku qanciyeen madaxweynihii hore in uu jagada ka dego waxaana la filayaa in uu xilka la wareego aadama barrow kaasi oo toddobaadkan gudihiisa lagu dhaariyey safaaradda dalka gambiya ay ku leedahay dalka dariska ee senegal
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed eh, maxamed cali axmed rooraaye ayuu ahaa oo saaka war soo saaraheenna ahaa oo wararkii ugu waaweynaa ee soomaaliya iyo caalamka ayuu soo koobayay sidoo kale shaashadaha een, caalamka kuwooda la iska arko iyana weli waxa ay soo daynayaan dibadbaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha cusub ee wadanka mareykanka donald trump oo ka soconaya magaalooyin ka mid a wadanka mareykanka Eh, isboortigii haddii hal iyo labo aan fiirino kulankii ugu adkaa waxa uu ahaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo tottenham Eh, laba iyo labo ayay kusoo dhammaatay oo manchester city intay laba gool la hormartay en, ayaa laga soo bareejiyey oo laga daba keenay inkastoo dee aad iyo aad ay u dadaashay daqiiqadihii dambe en, manchester city oo is lahayd guul ayaad halkaasi ka qaadi doontaa hase yeeshee ma aysan dhicin oo laba iyo labadii ayaa loogu soo dhameeyey kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyana islahayd ka faa-iideyso en, kulanka ay dheysay en, man city oo labada iyo labada kusoo dhammaaday en, iyana hal iyo hal ayaaba en, sidoo kale loogu dhameeyey oo stoke city ayay u baxday kooxda kubadda cagta ee liverpool aad baa looga yaabsaday en, shalay galab kulan dhacay oo swansea ay la yeelatay ee, kulankaasna waxa uu kusoo dhammaaday markii hore iyadoo laba iyo hal lagu hogaaminayay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayay en, ah, markii dambe barbaro la timid oo laba iyo laba markuu kulanku uu noqday ee, liverpool waa looga sii daray waxa weeyaan laba iyo saddex ayaa looga badshay dhinaca iyo wadanka en, spain haddii aan aadnana kooxda kubadda cagta ee real madrid kulan ay aada ugu dhibtoota guushiisa ayay xalay en, ciyaartay oo malaaga ayay la dheshay laba iyo hal ayay ku badisay Eh, kooxda kubadda cagta ee z milan talyaanigii haddii aan fiirino oo ciyaaryahano saddex camal ah ay ka maqnaayeen oo ciyaaryahanadii ugu waaweynaa ahaa xalay napoli ayaa iyana dee ku tumatay oo labiyo hal ayaa looga badshay barnaamijkii faaqidaada saaka intaas ayuu iiga idil yahay leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada qeybaha dambe joogtay dhanka horena dee fahad cabdigaas ayuu ahaa Eh, barnaamijkan waxaa saaka soo saaray eh, maxamed abuukar maada anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiina ayaa idinla socodsiinayay weriyaal dhowra ayaa barnaamijka sidoo kale igala qayb galay dhammaantiin oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad iyo horumar insha allah
madaxow majaha ma ka maarantaa